secretariad waxaan kaga hadlayay arrin iska beryaha ba socotay oo xilli doorasho weeye marka beryahan dambe waxa socotay isku day la doonayo kuraasta somaliland in la boobo oo laqaaxoog lagu qaato cidna aan wax laga weydiin taas baa maaragtay aan ka hadlay
yaa ku eedeynaysaa in kuraasta gobolada waqooyi ama somaliland lagu dooranayo muqdisho ay boobeyso
waxaa boobaya waa iska caddahay waa madaxweynaha hadda kursigaas ku fadhiya iyo kooxda isaga la shaqaysa u daacadda ah sida mahdi maxamed guureed iyo faad nin la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna la shaqaynaya waxyaabo khaldanna ka shaqaynaya marka ciddaas baa boogeysaada waayahay marka loo eego doorashada golaha shacabka dabcan odayaasha dhaqanka ayaa soo xulaya oo ay weheliyaan xubno ka socda ururada bulshada rayidka oo guddiga doorashooyinkana arrimahaas ay la og yihiin
waxa weeye sidaan kuu sheegay wuxuu ku xisaabtamayaan ama xubnaadka ku xisaabtamaya iyo wakiilkiisa ama ninka shacabkiisa gashan isaga matela mahdi maxamed guuleed inuu kuraasta boqol kiiba boqol ay galaan gacanta farmaajo ayuu sidaas bua maaragtay ka go-an marka cid kasta oo arrintaas aan la qaadan oo aan boobkaas yeelada la la aqbalin waxay isku dayayaan inay si xoog iyo sujuud iyo qardasheexa iyo waali ah inay maaragtay u sameeyaan boobkii oo cidna aan lasoo marin odayaal dhaqanna lasoo marin ama la yidhaahdo odayaal dhaqan baan hadda caleema saarnay oo arrimaha gudahana aanu geynay kuwaanu ka qaadnay xilkii wax sharcigana maaha waxay la samayn karana maaha waxayna samayn kartana maaha waa wax qalada oo waali ah oo ay kaliif ay uga jeedaan inay kuraasta ku boodaan marka wax kaloo ay samayn karaan male dhaqanay bedeli karaan male dhaqanay leexi karaan male dhaqanay dhaqan ku bedeli karaan ma ma awoodaan sharciga u ogole ma jiro cid ka yeelisaa ma jirto dhaqankana wasaarada arrimaha gudaha iyo mahad ma bedelaan ma sameeyaan beelaha dad baa soo samaysta dhaqan sidiisa maana beel baa doorata beela qabaalka soo doortay baa unbaa bedeli kara cid kaloo bedeli kartaa ma jirto arrintan waxa weeya arrin ku salaysan ee boobka kuraasta somaliland oo la doonayo si cad in loo boobo runtii oo aan maaragtay ka dignay ka digayno cawaaqib xumada ka dhalan karta iyo raaska xun ee ay soomaali ay kaga tegi ay kaga tegi doonto haddii aan laga hortegin taas baan marka bayaaminaynaa kuna codcodeynaabe waayahay odayaashii dhaqanka aad ka tirsan tahay haddii adigu aadan ogoleyn waa kuwii odayaasha kale ee loo adeegsanayo in kuraastan markaa la boobo sida hadalka aad u dhigayso
wallahi dee wax cid loo adeegsan karaaba ma jirto marka la eego sida maaragtay sharcigu qabo ama marka doorasho dadban loo noqonayo waxaa jira boqol iyo shan iyo boqol iyo soddon iyo shan oday dhaqameed oo saxeexayaa loo yaqaan beesha caalamka ka diiwaan gashan soomaalida ka diiwaan gashan doorashooyinkii hore soo qabtay xilligii madaxweyne shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare cumar cabdiweli gaal la sameeyey hawl badan iyo jood badan lagu soo bixiyey taas kuwaas baa loo aqoonsan yahay inay yihiin saxaxayaasha ma jiro macnaheedu ma aha inay iyaga qunay sameeyeen laakiin waxaa loo aqoonsan yahay saxaxayaal inay yihiin marka cid kale oo la samayn karo oo hadda ay samayn karaan farmaajo iyo mahdi guureed iyo kan wasaaradda arrimaha gudaha jooga ay samayn karaan ma jirto waa sharci daro waxay soo dooran karaanna male sharcina ma noqonayso doorashona ma noqonayso laakiin sida waxaaba kasii khatarsan in la doonayo kuraasta dhammaanteedba in la meersado oo la bodo marka taas baan kasoo horjeednaa oo waxyeelo weyn geysan doonta runtii soomaaliya midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo rajada aan ka qabnay midnimadana waxyeelo u geysanaysa iyo qarnimada soomaaliyeed iyo degenaanta amniga soomaaliyeedna wuxu dhimaysa taas baan maaragtay aan kasoo horjeednaa aanaan ogolayn aanaan aqbalayn saxna ahayn xalaalna ahayn
waayahay doorashada labayo toban kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa lagu dooranayaa muqdisho waana kuraasta gobollada waqooyi ama somalilan ergadii dooran lahaydna waa la xaraynayaa ama waa la xareeyey marka arrimahan doorashada oo la dadejinayo iyo walaaca adigu aada muujinayso bal maxay keeni karaan baad is leedahay
ladeer waxa weeyaan wax horta xereeye anigu ma nugi mana jirto waxa dee guryo hoostood lagu haysto sidii kursigii ugu horreeyey oo ra-isul wasaare ku-xigeenku uu isagu maaragtay isku caana shubay oo ergada gurigiisa lagu yiri gurigiisa ku hayay kuway ahaayeenna aan la garanaynin sida dadkoodu beefiisa iyo dadka ay sheegayeen de wax sidaas oo kale a mooyi laakiin ma oogin anagu dadka ergada soo qorayaa nahay ergadaanu qorayni waan haynaa wax la xereynayo ma ogin wax kuraas hadii la dooranayo ma ogin aan ka ahay wax goob ah oo la boodayo oo ah malxiis malxiis u malxiisaya oo la sameeyey laba kun iyo koob iyo labaatan malxiis waa xilligii hore nimankasi lakin hadda waxa lagu bedeshay malxiis malxiis u malxiisa waxa waxa ahayd maan oogin oo waataanu ka digayno khayra sharciga ah aan saxda ahayn haddii aan si deg dega wax looga qabana dee kulli talaabaan ka qaadayna insha allah laakiin inagu warbaahin ahaan ma ogin in madaxda sare ee dowladda federaalka adigoo aad ka dhawaajisay in arrimahan ay boob ay ku wadaan laakiin adiga ayaa inoo sheegaya dhinaca kale siyaasiyiinta iyo odayaashii adigu aad ka mid tahay iyo sidoo kale xubnaha kale ee dowladda federaalka ku matela gobollada waqooyi arrintan maxaad kala hadli weyda intaadan warbaahinta aad fariinta u marsiin
waxa weeye nader arrintan horta awow midday soo socotay mid hadda bilowa maaha waxaan malaynayaa warbaahinta dee waad ku aragtay maalin kasta dadka waqooyiga somaliland kasoo jeeda oo hadlaya siyaasiyiinta oo hadlaya qaylinaya beelo iyo cuqaashoodii dadkii oo dhan oo hadlaya oo kuraastoodii maaragtay ka ka digaya in la boobo ama qaarkood la boobay baa maalin kasta hadlaya marka dadkii aqoon-yahanka ahaa siyaasiyiintii somaliland kasoo jeeday dhammaantood dadka la doonayo in kuraas la boodo kuraastoodii oo meesha aanay soo gelin oo meesha ay ka baxaan waxa weeyaan waa dadkii siyaasiyiinta ahaa somaliland kasoo jeeday aqoonta lahaa hogaamiyaasha ahaa waxaana la rabaa dad la adeegsado oo yeesaan macno ahayn in meesha la soo geliyo taasna waa taan kuleeyahay waxay dhaawacaysaa soomaalinimada iyo midnimada dadkaasuna waa dadka calaamada u ah midnimada soomaaliyeed annaga iyo iyaga oo laisku daray midnimada isku haynta maanta ee soomaaliya waa dadka calaamada u ah marka dadkaa marka la saaro wax kale la keensado dee waxa weeyaan waa soomaaliya oo dhan bay caqabad ku tahay ceebna ku tahay arrin fiicanna maaha
ra-iisul wasaare roble oo isagu arrimaha doorashooyinka indhaha ku haya ama doorashooyinka loo igmaday arrintan maxaad kala hadli weydeen
ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble arrintan waa kala hadalnay dadaal baan u geynay waaba fadhiisanay intanoo goor baan kala hadalnay maanta ugu dambeysay miidiyaha waa waa waa codsiga waan u marinaynay inuu arrintan wax ka qabto soo farageliyo tallaabana ka qaado marka ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya doorashadan xil ka saaran yahay lagu og yahay in uu doorashadan iyo qabashadeeda iyo amnigeeda isagu mas-uul ka yahay cid kaloo lagu og yahay ma jirto farmaajo lagu og yahay ma jirto waqti bay ka wareegtay mahdi guuleed lagu og yahay iyo cid kaloo lagu og yahay ma jirto marka arrintaa waan u baaqnay haddana waan baaqayga waan ugu celinayaa aniga oo runtii ku kalsoon inuu arrintaas si degdega tallaabo uga qaado si degdega u farageliyo si aanay halkaa u dhaafin farahaada uga bixin xumaan iyo dhibaatona aanay u keenin haddana waan ugu baaqaya ra-iisul wasaaraha inuu tallaabo degdega uu ka qaado waxa la wadana uu joojiyo laguna noqdo doorasho wadadeedii loo maray oo saxa oo siday u qorshaysay u socota waa waan ugu baaqaya dhinaca kale madaxda kale dowladda federaalka ee aada suluugsantihiin sida ay wax u wadaan maxaa ina fariin aada u diraysaa
waxaan u dirayaa horta dee cidda sidan horta dooratay oo u qaadatay inay ku helayso sidan kursi wax ku helayso waxaan qabaa xisaab qaldan bay isku dhufusatay sidan waxba ku iman maayaan sidana wax laguma helo waxa wax lagu helayaa oo wax lagu noqdaa waxa dadka ka yimaada kalsoonida dadka waxa ka yimaada dadku soo dirsado dadku raalli ka yahay ayaa wax lagu noqdaa farmaajo wuxuu wax ku noqday codkii dadku siiyey iyo bulshada soomaaliyeed hadduu hadda meel kale ka doono oo halkii ka duwan dee kolley waxa uun ii muuqataa in dadka uun la dhibayo laakiin aan waxba lagu guulaysan doonin oo aan guule ka iman doonin ayaa ii muuqata marka waxaan leeyahay waxa wanaagsan in aad ku kalsoonaatiin doorasho xalaala oo nadiifa oo haddii ilaahay uu kuu qorayna aad ku soo noqoto kursiga haddii aan ilaahay kuu qorinna aad ugu hambaliyayso cidda kale timaada sida adigaba lagugu hambaliyeeyey anigu taas baan ugu baaqayaa laakiin laga waxaan leeyahay wax dhibaato kasta oo soomaaliya u keenaya dhibaato ama wax kala gelinaya ama shaki gelinaya ama midnimada soomaaliya wax yeelaya waxaan leeyahay madaxweyne adiyo inta kula shaqaynaysaaba waxaan leeyahay ka fogaada ayaan leeyahay taas baan ugu baaqayaa